bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal soo dhowaada warka reediyo wardheer oo dhan wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya mudane cabdikariin xuseen guuleed ayaa ka hadlay maamulada isdabayaaca ahi ee magaalada kismaayo looga dhawaaqay maalintii shalay waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay arrinkaasi aada uga walaacsan tahay shir jaraa'id uu muqdisho ku qabtay mudane cabdikariin xuseen guuleed waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya aysan aqoonsanaynin maamulada halkaasi shalay ay u kala dhawaaqeen axmed maxamed islaam axmed madoobe oo markaasi sheegay in loo doortay madaxweynaha maamulka jubbaland halka bare aadan shirre hiiraalena sheegasho taa la mid ah saacado kadib markii axmed madoobe lagu dhawaaqay in uu xilkaasi uu hayo isaguna uu sheegtay inuu yahay madaxweynaha jubbaland cabdikariin xuseen guuleed waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay markii horeba qas ka digaysay islamar ahaantaasina ilaayo hadda ay ka digayso waxa ugu baaqay soomaalida ku dhaqan gobolada jubbooyinka ee dalka soomaaliya iyo gado inay meel isugu yimaadaan oo dib u heshiisiin la isugu yimaado dowladda soomaaliyana ay wixii karaankeeda ka geysan doonto sidii khilaafaadka loo dhammayn lahaa wasiirka maaliyadda soomaaliya mudane maxamuud xasan suleybaan ayaa maanta baarlamaanka soomaaliya hortagay iyadoo baarlamaankuna ay ka dhageysteen xisaab xirka saddexdii bilood ugu dambeysay ee wasaaradda maaliyaddu howshii ay qabatay xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay markaasi loo qaybiyey dukumentiyo ay ku qoran yihiin saddexdii bilood ugu dambeysay wasaaradda maaliyadda iyo qarashaadkiiha ay markaasi ku shaqaynaysay xukuumadda guud ahaanba waxaa mudanayaasha baarlamaanku ay hadal ka dhageysteen warbixintan muqdisho waxaa ka soo diray waryahayaga maxamed nuur amiin wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxay qorshihiisii saddexda bilood ee miisaaniyadda hor keenay baarlamaanka soomaaliya asigoona ka warbixiyey xaaladaha miisaaniyadda dalka soomaaliya ee saddexdii bilood ee lasoo dhaafay wasiirka ayaana baarlamaanka soomaaliya ka hora waxay ka codsadeen guddigiisa arrimaha maaliyadda in uu hor keeno miisaaniyadda saddexda bilood iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey dhaliilo loo soo jeedinayay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay xildhibaan soo jeedinaya qodobada lagu dhaliilayo wasiirka maaliyadda ee dalka soomaaliya kadibna waxaa hadalka qaatay wasiirka oo ka warbixiyey saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ee dowladda miisaaniyaddii maaliyadda ay ku shaqaynaysay isagoona wasiirka ku dheeraaday ka warbixinta arrimahaasi wasiirka ayaa tilmaamay in ay xilligii la dejinayay miisaaniyadda xilka uunan haynin balse markii uu xilka qabtay waxyaabo badan isbeddel ay ku sameeyeen inkastoo aysan suuragal ahayn buu yidhi in mar qura lawada bedelo xaalada dalka uu ku shaqaynayay waxa uuna sheegay mar uu soo hadal qaaday arrimaha bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamada ayuu waxau sheegay in arrimahaasi ay bixiyeen inta yare hadhayna ay u bixi waayeen dhibaatooyin haysta wasaaradda oo uu ku tilmaamay inay jirto dhaqaale yari mushaarka shaqaalaha oo aad soo qaadeen mushaarka shaqaalaha maanta hadaayo markii aan idinka soo daahay waxyaabaha wasiir maali hadduu soo daaha lacag buu ku soo daahaa arrin lacag ku saabsan baan ku soo daahay waxyaabaha aan ka hadlaynay waxaa ka mid ahaa mushaarka shaqaalaha in la bixiyo waktiga loogu talagala in la baxsho sababta ilaa hadda ayna arrintaasi ku suurtogelin na waxaa ka mid ah awood la-aan sidaad ogsoon tihiin miisaanaddii labada kun iyo saddex iyo tobanka aan iisoo bandhignay halkaan waxaa ku jiray farqi soddon milyana oo aanu filaynay inuu nooga soo xeraado si deeqabixiyaasha nooga soo xeroodo arrintaasi weli ma hirgelin laakiin hadda rajo fiican baanu qabnaa lixda bilood ama toddobada bilood oo sanadka ka hartay in arrintaas wax iska bedelaan sababta mushaarku u daaho oo kan baarlamaanku aanu xil weyn iska saarno bal mar uu daahana arrintaasa u sababa dhanka kale wasiirka maaliyadda ayaa soo hadal qaaday dhanka dakhliga asigoona sheegay wixii ay filayeen inaysan soo gaarin wasaaradda maaliyadda ayna filayeen lacag aad u fara badan taasoo ka imaanaysay wadamada deeqbixiyaasha laakiin wuxuu sheegay lacagtaasi sidii lagu talagalay inaysan soo gaarin dalka soomaaliya
waxaad soo qaadeen dakhliga dakhligu waa run kii la qiyaasay saddexdaa bilood inuu ku soo galo mid aad u yar baa soo galay dhibaatooyinkii jirtay oo kolle annagu markaas inteeda badan xafiiska baannaa joogin laakiin dakhligii lagu lagu talagalay mid uu badnaan boqolkiiba konton ku dhow baan soo xeroon duruufihii markii jiray baa kalifay waxaa xusud mudan oo war lagu farxa ah inaanu muddada shantii bilood oo novembar ilaa abril xisaabtoodii baa noo xiran dakhligii shantaa bilood soo xirooday markii loo eego dakhligii shantii bilood oo ka horreysay wuxuu ka badan yahay boqolkiiba toddobaad dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu shacab ugu soo horjeesay maamul maalintii shalay ee looga dhawaaqay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kaasooona madaxweyne loogu doortay ninka hogaaminayay maamulkii ku-meel gaarka ee dowladda soomaaliya hore ee ugu magacaawda halkaasi ee axmed maxamed islaam axmed madoobe inkastoo isla shalay gelinkii dambe madaxweyne labaad laga doortay halkaasi loona doortay barre aadan shire barre hiiraale oo dad gooni u shir ay u doorteen madaxweynaha jubbaland waxay saaki ku waabariisatay magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbooyinka iyadoo leh laba madaxweyne waxaana la filayaa saacadaha soo socda inay soo baxaan dhowr kale kuwaasoo qaban qaabada lagu magacaabayo madaxweyneyaal cusubna ee ka soconaysa hadda deegaanada qaar ee ka tirsan deegaanada jubbooyinka wasiirka ayaana sheegay wax walba oo ka hor ima- ka hor imaanaya shuruucda dalka soomaaliya inaysan ogolan doonin xukuumadda waxaana maanta jubbooyinka loo diray wafdi uu dhowaan magacaabay ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid kaasoona kasoo tala bixi doona arrimaha iskhilaafaya ee hadda kasoo yeeraya deegaanada jubbooyinka lama ogo waxay ku dhammaan doonta xaaladda jubbooyinka oo hadda ah mid cirkaa maraysa iyadoona la filan kara inay dagaalo halkaasi ka qarxaan balse labada madaxweyne ee hadda ay yeelatay deegaanada jubbooyinka ayaa siyaabo kala duwan ugu hadlay doorashadooda waxa uuna sheegay barre aadan shire barre hiilaale inuu wadahadal la furi doono wax walbana lagu xallin doono wadahadal halka dhibaatooyin iyo dagaallo oo la horey looga soo daalay sida uu sheegay dhanka kale madaxweynaha isna maalintii shalay ahayd loo doortay jubbaland sheekh axmed islaam madoobe ayaa waxa uu sheegay in wax walba oo ka yimaada deegaanada jubbooyinka ay mas-uuliyadeeda qaadi doonto dowladda soomaaliya wuxuuna eedda dusha kaga tuuray ikhilaafaadka hadda soo baxaya ee ka jira deegaanada jubbooyinka dowladda federaalk ee soomaaliya wuxuuna sheegay in wax walba ama dhibaato walba oo ka dhalata halkaasi ay mas-uuliyadeeda qaadi doonto dowladda federaalk ee soomaaliya xaaladda ayaa iminka ah mid aad u cakiran lamana oga waxyaabaha ay ku dhabi doonto xaaladda deegaanada jubbooyinka maxamed nuur wardhe reediyo muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waraaqihii aqoonsiga danjarinimo ka guddoomiyey safiirka cusub ee kuuriyada koonfureed kim jon wu kadib markii labada mas-uul ay ku kulmeen aqalka madaxtooyada villa soomaaliya kim ayaa ahaanaya danjiraha kuuriyada koonfureed ee soomaaliya si markaasi xiriirka labada dowladood loo xoojiyo kulan muddo socdiya ayay ku qaateen master kim iyo mudane xasan sheekh maxamuud aqalka madaxtooyada ee villa soomaaliya waxay diradda saareen dardargelinta xiriirka labada wadan iyo sidii markaasi uu noqon lahaa mid najaxa danjirayaal kale oo badan ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud hore ugu qaabilay muqdisho kuwaas oo dalalkooda ay usoo dirsadeen soomaaliya si xiriirkii kala dhexeeyey labada dhinac loo xoojiyo amaba dib loo bilaabo milkiilaha markabka la yidhaahdo m v blada ee dalka sacuudiga u dhashay ayaa sheegay in ay malaayiin doolar kusoo daayeen lahaystayaal wadamo dhowra u dhashay oo markabkaasi la socday iyo markabkuba kadib markii dadkaasi markabkaba la afduubtay labada kun iyo koo iyo tobankii oo kooxo burcadbadee soomaaliya ay afduubteen markabka ayaa waxaa la sheegay inay la socdeen toddobiyo toban algeriana lix ukrainiana ah hal jordan u dhashay iyo mid kaleo dalka indonesiya u dhashay waxaana sii doontooda laga bixiyay lacag gaaraysa laba dhibic lix milyan oo dollarka maraykanka milkiilaha markabka qayd rashaad ayaa sheegay in dowladda aljeeriya oo calankeedu ka dulbabanayay markabkaasi la afduubtay ay diiday inay bixiso wax madax furashaa hay-adda k international oo kaashanaysa hay-ad wadani ah oo loo soo gaabiyo s v o ayaa afar boqol iyo konton qoys oo isugu jira barakacyaal iyo dadan yar waxay ugu qaybisay lacago meelo ka mida gobolka sool lacagta dadka loo qaybinayo oo dhan siddeetan dollarka maraykanka qoyskiiba ayaa ah kii ugu dambeeyey muddo saddex bilood ah ay qaybiyaan hay-addaasi sida uu sheegay agaasimaha gargaarka degdega ee hay-adda k international ibraahim xasan cawke ibraahim waxa uu sheegay inay jiraan howlo badan oo gobolka ay ka qabanayaan iyo kuwa haatan ay dhammaystireen oo u baahan dhinaca nadaafadda iyo dhowrista caafimaadka sida uu sheegay ay ka mid yihiin musqulo laga dhisayo deegaano ay dadku ku nool yihiin gaar ahaan dadka musqulaha loo dhisayo oo aysan ahayn kuwo awooda inay dhistaan musqulahaasi deeqda lacageed ayaa loo qaybiyey dad ku dhaqan magaalada laascaan
warkii o ad ka dhegaysanayseen radio wardheer akhyaarta qiimaha qadirinta inaga mudan waa naga intaa